You're with SBS Radio.
iyadoo uu sii kordhay khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee ka dhashay dagaal beeleed maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka dhumay ee dhinaca koonfureed kaga beegan gobolka sool ayaa dhanka kale waxaa soo taraya baaqiyo ku aadan joojinta dagaalbeeleedkaasi oo u dhexeeya laba beelood oo walaalo ah halkaasina wada degaa khasaaraha dhimasho ee dagaalkaasi uu geystay ayaa lasoo sheegayaa inay gaartay ku dhowaad siddeed iyo labaatan ruux kadib markii dad dhaawac ahaa markii hore lasoo sheegay inay dhaawac dartii u geeriyoodeen qeybaha kala duwan ee bulshada madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya maamulada somalilan iyo puntland iyo waxgaradka soomaaliyeed ee gudaha iyo dibadda ku dhaqan ayaa iyagu diray qayladhaan lagu dalbanayo in colaadaasi la joojiyo oo beelaha walaalaha ahi ay ka wada hadlaan xorgufta u dhexaysa iyadoona wadahadal iyo nabad loo marayo war-saxaafadeed ay soo saareen madaxda ugu sarraysa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya ay ku boorinayaan garaadada madax dhaqameedka culimaaudiinka iyo waxgaradka deegaanadaasi inay u guntadaan nabadda joojinta dhiigga beelaha walaalaha ah ee halkaasi ka daadanayaa dhanka kale waxaa baaqkaasi la mid a soo saaray madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro iyo gudoomiyaha xisbiga ucid faysal cali waraabe waxaana dhammaantoodba ay ku baaqeen in si degdega loo joojiyo dagaalkaasi xubna wasiiro ee xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa muqdisho ku yeeshay kulan lagu dalbanayo in diritaasi la joojiyo waxaana ay sheegeen in wax laga xumaado ay tahay in xilligani beelo walaalaihi dhiigoodu halkaasi uu ku daato xildhibaan axmed maxamed axmed iyo xildhibaanad canab xasan ismaaciil ayaa ka mid ahaa xildhibaanada ka hadlay kulankaasi waxaan aad uga xunnahay diriirta macnodarrada ah ee dadka ehelka walaalaha shacabka ah ku dhex maraysa koonfurta gobolka sool deegaanada dhumeeya inta u dhowdhow waxaan u soo jeedinaynaa inay joojiyaan diriirta macnodarrada ah ee ay ka dhalatay khasaaraha ballaahan ee nafya maalba leh taariikh xumada leh magac xumada leh jirtaan xumada leh nolosheenna adduunka iyo tiinna aakhiraduna waxay ku jirtaa inaad heshiisaan dhibta joojisaan nabad qaadataan dhibashada iyo dhiigka daadanayana aad baajisaan waxaan si cad u cambaaraynaynaa cid kasta oo ka baxsan labada beelood oo ku lug leh colaadda hurinteeda hadday tahay shakhsiyaad iyo hadday tahay maamulba dadka wax magaratada ah ee halkaa isku laynaya ee dagaalkoodu daba dheeraaday ee waxay la dagaalamayaan ay yihiin dadkoodii caruurtoodii waalidkood abtiyaashood adeeradood aad moodda inay la dagaalamayaan quruumo ku soo duulay waxaan leennahay dagaalkaasi ma aha wax xaqa ma aha wax saxa masiibo qaran weeye wax halkaa ka dhacay shalay iyo maanta iyo intii ka horraysa wixii ka socday waxaan leennahay allihiidin abuurtay ka cabsada ka daaya ummadda xabadda wasiirada arrimaha dibadda iyo kulumaysiga xukuumadda federaalk soomaaliya axmed cawad iyo cabdulaahi bidhaan warsame ayaa halkaasi ka sheegay in ay kaalmo bini'aadinimo ay u fidinayaan dadka ku waxyeeloobay dagaalkaasi ka dhacay deegaanka dhumay iyagoo taasi beddelkee dalbaday in la joojiyo dagaalkaasi damiirka soomaalinimo dowladnimo iyo bani'aadamnimo oo ka damqanaya in dad soomaaliyeed oo walaalo ah iyadoo marra aysan habboonayn in la islaayo wakhtiga kan haatana dhiigoodii uu daadanayo oo ay isdilayaan haddanna wuxuu dhiiggaasi ka dhex socdaa dad iyagu dad isu sii xigaba marka waa ceeb dadnimo maaha waa halaag iyo wax xun qofkii damiir leh oo ka damqanaya qof soomaaliya dhiiggiisa inay u guntadaan ooy u dadaalaan ooy wax kasta u huraan sidii dagaalkaasi dhaqso ugu joogsan lahaa waxaan ogsoonnahay meeshaas dagaalka ka dhacay waa soo noqnoqday waxaan maanta dhacayna wixii hore waa ka duwanaayeen waxaa ka dhacay dee dagaal aad moodo inay dowlada isku laynayaan runtii dhimasho badan baa ka dhacday dhaawac badan baa ka dhacay annagu waxaannu ka qayb qaadan doonaa sidii arrintaa xal waara looga heli lahaa haddaan nahay dowladda federaalka ah haddana waxaan gurmad u fidin doonaa haddii ilaahay idmo dhammaan dadkii ku tabaaloobay meelahaas ama dhaawaca ama dadka kale ha noqoto wasiirka arrimaha gudaha puntland cabdulaahi timacade iyo wasiirka warfaafinta ee maamulkaasi puntland cabdi xirsi cali qarjab ayaa sheegay in dagaalka ka dhacay deegaanka dhumay ee gobolka sool uu yahay mid soo laalaabtay islamarkaana tiro laba jeer halkaasi lagu dagaalamay iyagoona baaqnabadeed u diray beelaha waxgaradkana ugu baaqay inay joojiyaan dagaalkaasi inaan digro baaqnabadeed oo ku saabsan colaadda ka soo cusboonaatay dhumay waxaanu ognahay dhumay in laba jeer mise saddex jeer laysku dilay laba jeer intaasoo jeerna la dhexgalay layidhi walaaf jaray ilaa haddana wixii ay soconayaanoo ummad fara badan ay ku dhimatay sala iyo maantaba horena dad badan ay ugu dhinteen colaaddaas ugu dambaysay nabadeynta la sheegayey waxaa dhex galay sida la sheegay dad ka soo jeeda gobolka sool iyo maamulka waxaan wax la qaadan kara maahae ummaddan waxay u baahan tahay in waxooda waxaan la abjaro ummadda soomaaliyeed iyo odayaasha puntland isimada cuqaasha waxaan ugu baaqanaa si degdega in arrintaa loogu gurmado iyagana waxaanu leenahay war ilaahay ka cabsada waxaad leenaysaan waa dadkiinnii waa labadii walaalaha ahaa ilmaadyaarta ahaa ilmaabtiga ahaa abrildaagta isu seedida haweye wax dhimanay yani wax lala yaaro wey tuqara kuma dhiman labada dagaal ee tuqara kuma dhiman waxa ku dhintay meesha maanta marka wax la qaadan kara maaha waxaan ugu baaqaynaa in colaadda la joojiyo waxgaradkooda iyo simadooda kuwa kale ee reer puntland in arrintaa loo kaco si guud loogu kaco la joojiyo colaadda sida diintu waxay qabtaa marka arrinta si dhaba loo galo ciddii ka daran in la sugu tago diintaa qabta annagu halkan waxaan u dhibi inaan shir nabadeed aan cilaamino ama aan dadka walaalaha ya iyaguna walaalaha dhibaatada maaragtay dagaalka in la joojiyo dagaalkaasu dagaal faa'iido leh maaha waa dagaal khasaaraha waxa isleenayana waa wiilii artigii iyo wiilii adeerkii ee dagaalkaasu maaha dagaal ee anigu sidaan u arko ama sidayba tahayba dagaalyagu ay isku wadaan waa dagaal lagu wado oo dadkii ehelkaha la ysku laynayo waxaan marka usoo jeedinaynaa ummadda soomaaliyeed oo waxgaradka iyo ummadda reer puntland iyo ummadda gobolka sool degan ee maaragtay kaas ahaan dhulbahante arrintaa in loo istaago lana nabadeeyo gacan weyna laga geysto sidii dadka loo kala celin lahaa isimada reer puntland isimada soomaaliyeed ee siyaasiyiinta soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed maanta dhiig damoo la daadiyo ma baahna annaga waxaan haddaan puntland nahayna waxaan rajaynaynaa arrintaa inaan ka qayb qaadano weliba isimada isimada weliba puntland ay qayb laxaalla ka qaataan dhulkaa la tago ee maaragtay la dhexgalo dadkuna maaragtay dhibaatada iska daayo ee dagaalka socdaa mid dal lagu kala qabsanayo maaha mid dal lagu kala xoraysanayo maaha nin walba baraagtiisi iyo gurigiisii isku qabsanaa bay ku dagaalamayaan marka dagaal wuxuu yahay aan la aqoon weeye dhanka somalilan wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan maxamed kaahin axmed ayaa saxaafadda kula hadlay magaalada hargeysa waxaana uu ku baaqay in colaadda deegaankaasi la joojiyo isagoona sheegay in xurgufta beelahaasi u dhexaysa ay soo bilaabatay muddo haatan laga joogo lix iyo toban sannadood dhaqankeenna wanaagsanina ee reer somalilandna wuxuu ina farayaa in la wada noolaado in colaadda la joojiyo in sidii caadiga ay ahaan jirtay laba isu abtiya iyo laba isu sodoga iyo laba isu seedeeye iyo laba ilmaabtiya iyo laba habarwadaaga bini aadmiga intii ismanaafacaadsan jirtay inay ismanaafacaadsadaan labada beelood waxaan xasuusinayaa ee u sheegaya colaadan maanta socotaa waxa ay bilaabantay labadii kun iyo labadii ilaa labadii kun iyo labadii dadaal aada u fara badan ayaa dowladda somalilan dowladihii kala dambeeyey ilaa iyo xiliyada xilalka soo hayay dadaal aada u fara badan bay ka sameeyeen arrinkaa wuxuu ku dhacayaa waa mas-uuliyad darro wuxuu ku dhacayaa waa xanaano la-aan wuxuu ku dhacayaa waa dulqaad la-aan wuxuu ku dhacayaa wax laga heshiin karo oo waayeelka iyo waxgaradka iyo garaadada iyo cuqaasha iyo culimada ay intuba ka heshiin karaan in maxaanku idhahdayey aan la siinaynin jaanis aan wakhti la siinaynin in laga heshiiyo waxaan leenahay markaa colaada ninba inan baa ku dhintay inan kuma dhasho waxaan leenahay colaadda ha la joojiyo gaar ahaan hadda iminka intii hawshaa lagu jiray odayaasha iyo waayeelka labada dhinac midkoob iyo labaatan qof ayaa la dhaariyey iyagaa nabadii saxeexay iyagaa mas-uuliyaddii qaaday wararka iminka laga helayo deegaanada dagaalka uu ka dhacay gaar ahaan deegaanka dhumay ayaa waxay ku waramayaan in xaaladdu ay tahay mid aada u degan islamarkaana wax dagaal halkaas iminka uusan ka socon balse mar kasta la filan karo maadaama maleeshiya beeleedyada iyagu dagaalamay weli ay sor fadhiyaan deegaanka dhumay ee gobolka sool ayaa dagaal beeleedka uu yahay mid kusoo laablaabtay waxaana dagaal muddo laba bilood ka hor ka dhacay deegaankaasi ku geeriyooday ilaa iyo koob iyo labaatan ruux tirintaasi ku dhowan oo ay ku dhaawacmeen
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.